bangiga i b s qaybtiis magaalada kismaayo iyo weliba tababar ka saabsan aqoon kororsi iyo sida lan kordhii karo ganacsi guulaysadeen qoboday haween derow soddon oo ganacsi yaryar kale gudaha magaalada kismaayo tababarkan oo dareeri muddo la maalmood oo lahangebagabeeyey haweenka iyo sidoo kale bangiga i b s a haweenka ganacsada yaryar horey maalgelinka suubiya waxaana kumid ah haweenkii ku faa'iidaysadii tababarka oo sidoo kale horey maalgelinka suubiyey ee bangiga i b s kumahanagi tababarkii oo maalgelintii oon suubiyeen hayad walba oo kalluumaysi oo noo imaato intay ku xariirsantihiin i b s bankigeena sheegnaa kheyr allaha siiyo baabuur aan ii gadeen baabuur labaad aan gagatay inkastoo shil oon ka gaday haddana baabuurkii saddexaad aan kasoo rajeynayna inayna siiyaan i b s mar walba madaxay noo saarantahay iyo wixii ka shaqeeya iyo wixii maamulo oo karka xukumo oo dhan
waxaan ka shaqeeyaa suuqa kalluunka ee jubbaland waxaan ka mid nahay haweenka ka shaqeeya suuqa in muddo ah waxaan maanta meeshaan isugu imaanay ee noogu eegtay seminaar ah i b s banki oon aad iyo aad usoo dhaweyneyno in muddo ahna aan kasoo qayb qaadanay markaan faahfaahin ka bixiy horta bangi lamid ah kismaayo kuma yaalo inta bangi oo kismaayo ka shaqeysa markaan faahfaahin toosa ka bixiyo dadka waxaan ka mid ahay lamber kow markii la aas-aasay iyadoon xarun lahayn ka qayb qaateen oo guryaheyni iyo xaafadaha ay nagu diiwaan gelisay oo guruub dhan lix iyo labaatan ruux u keentay dabaq la dhaho hoos weyn oo ku yaalo dahabshiil dabadeeda dambe ama dhinaceeda kasoo horjeedo adiga aad iyo aad aan u ammaanaynaa tirako waxaan ka qaadanay saddex jeer hadda waxaan halkaa u fadhinaa markii afaraad hadduu ilaahay idmo oo ay nagu soo xushay su ilaahay ogyahay inaan dad wanaagsanna waayo qof xun hadduu marku xumeey waa og tahay inaan dib dambe loo weecan doonin lacagaha waxaan kow kala soo jaanqaadnay shan boqol oo doolar haddana waxaan marinaynaa ilaa iyo heer laba kun saddex kun nin walbo suu u fiicanya ama wixii markaas uu ka codsaday boqolkiiba markii dadkaas laba iyo toban ay u saaranta iyada sideed doolar aan saaran aad iyo aad bay bulshada ama ganacsatada yaryarka oo bisnatiada ay usoo kubcisaa ammaan oo gooniya mar walba nagu leedahay jimcaali oo ku tirsan xafiiska maalgelinta bangiga i b s qaybtiis magaalada kismaayo oo dhanishay ku hadlayana faahfaahin kubi tababarkii oo maalgelintii onsuubenga haweenka ganacsiga yaryar kale magaalada kismaayo halkaan waxaan laba muddo shalay iyo maanta aan u joognay inaan qaadano tababar laba maalmood ah oon idinkahoos soddon qof ka kooban aan ku siinaynay tababar ku saabsan ganacsiyada oo yaryar haweenka halkaa iskugu imaad arkaysaan waxay iskugu jiraan dhowr qaybood oo maalgelin aan aan hore ugu samayn haddan aan samayn rabno oo ah kalluumaysata oo dad badda ka shaqaysta oo kalluumaysataa dad qudaarley ah oo iyagana doosh qudaar iyo wax kala imaado iyo dad ka shaqaysta caanaha geela oo gada ee iskugu dhex jiraan sidoo kale dadkan dhammaan aad arkaysaan soddonka qof ah waxay hore u qaateen lacaga i b s bank mid fardulxasan ay horay u qaateen qaarkood ay soo celiyeen iyagoo wax saarantahen horay u qaateen waa soo celiyeen halkan maanta waxay ujogaan mar kale i b s bank inay kaga faa'idaystaan lacag qardulxasan ah oo la siinayo saddexdaas qaybood oo iskugu jirto dalaga beeraha iyo dakhliga waddanka uu soo saaro kalluunka caanaha iyo qudaarta iyay iskugu jiraan haweenkan waxaan halkan iskugu keenay inaan lacagahaas fursadda aan siino oo muddo sanad ay iskaga soo celinayaan lacag qardulxasan ah waxba ay saarnaynin oo qof walba lacag kala faa'iida ka soo celinaya horey way u qaateen qaarkood qaarkood lacag wax saarta hore u qaateen oo way soo celiyeen haddana halkaa maanta waxu fadhiyaan mar kale inay qaataan lacagtaas oo iska soo celiyaan iyadoo waxba ay saarneen waana mahadsantihi dhammaantiin jubbaland t v iyo kasoo qaybgalayaasha haweenkan idinka waa idin salaamaya waana mahadsantihiin waxaan ku dhiirigelinayaa inaad bangiga i b s maanta isticmaashaan